bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka subax qodobada saakan idiin helina waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan casho sharaf ah ku maamuusay saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada turkiga oo shalay soo gaaray muqdisho odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka socota meelo badan oo dalka ka mid ah dowladda jabuuti oo si kulul uga hadashay go-aankii muse biixi uu badda kula heshiiyey dowladda etoobiya odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo caddeeyey wakhtiga la aasayo darawal beledweyne lagu dilay kooiyo toban maalmood ka hor wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda sodma oo magaalada adis ababa uga qayb galay kalfadhigii afariyo tobanaad ee weynaha sanadlaha ah ee hay-adda qaaradda afrika u qaabilsan maaraynta khataraha musiibooyinka dowladaha kenya iyo soomaaliya oo galay heshiis cusub oo la xiriira ganacsiga qaadka soo gala dalka akhbaraadka dibadda warkeena subaxaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in israa'iil ay caqabad ku tahay gargaarka loo wado magaalada khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikh waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkayga subax markaana kusoo dhawaada iyagiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulan casho sharaf ah ku maamuusay saraakiisha iyo hodaliyaasha ciidamada turkiga oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa kulan casho sharaf ah ku maamuusay saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada turkiga ee saarnaa markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada difaaca turkiga markabkaas ayaa soo gaaray magaalada muqdisho isagoo kusoo xirtay degada weyn ee muqdisho waxaana dushiisa lagu qabtay munaasabad lagula kale ama lagu kala saxiixday dhaqan ama dhaqankelinta heshiiska iskaashiga difaaca ee dowladaha turkiga iyo sidoo kale soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in markabka difaaca turkiga ee kusoo xirtay muqdisho uu yahay dhacdo taariikhi ah oo xoojinaysa iskaashiga iyo walaalnimada soomaaliya iyo turkiga kulanka cashada ah ayaa waxaa ku welinayay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka tirsan gudaha wasiirada xildhibaano saraakiil ciidan iyo danjiraha dowladda aan walaalahananay turkiga u fadhiya soomaaliya ujeedku waxa uu ahaa in kulankaasi shaqada ama shaqada ah lagu casuumo saraakiisha turkiga ee markabkaasi saarnaa kuwaas oo ku yimid safar dhanka badda ah maadaama ay la socdeen markab dagaal oo hordhac u ah qorshaha turkiga uu kusoo degayo xeebaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay wehelinayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo danjiraha dowladda turkiga ayaa shalay kalab ama shalay kalab ee galay dusha markabka dagaal oo ay leeyihiin ciidamada difaaca turkiga munaasabad ku saabsan dhaqangelinta heshiiska iskaashiga difaaca labada dal ayaana halkaasi lagu kala saxiixday dowladda aan walaalananay ee turkiga ah oo heshiiskani inaga dhexeeyo waa dal iyo dad aan naqaano marar badan hiil noo muujiyey waa wadan saaxiib iyo walaal oo aan ku aamini karno iskaashigan muhiimka u ah difaaca qarannimadeena iyo midnimadeena dhuleed ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhinaca kalena haddii aan eegno odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaadaha ka socda meelo badan oo dalka ka mid ah odayaashan oo shir jaraa-id qabtay ayaa waxa ay ka hadleen colaadaha kusoo laalaabtay qaybo badan oo dalka ka mid ah si gaar ah colaadaha kasoo cusboonaaday maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale gobolada laisku yiraahdo s s c ee sool sanaag iyo ceyn odayaashan ayaana waxa ay baaq u direen ugureyn dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay ku sheegeen ama ugu baaqeen inay soo kala dhex gasho beeladaha halkaasi ku dagaalamaya iyagoo sidoo kale fadhiga ka kicinaya dadka ee dhaqanka islamarkaana iyagu mar walba xali jiray colaadaha kasoo cosboonada beelaha soomaaliyeed sidoo kale waxa ay baaq u direen dadka iyagu ee wada ee hurinta dagaalbeeleedyada iyo sidoo kale dhallinyarada oo ay ugu baaqeen inay hubka ay dhigaan
waxaan rabnaa baaq nabadeed inaan halkan ugu jeedino dagaalada ka socda gobolada soomaaliya hadda koonfur galbeed oo kale ilaa iyo shan lix degmaa dagaal ka socdaa hiiraan buu ka socdaa wuxuu ka socdaa galmudug hirshabeelluu ka socdaa marka waxaan leenahay soomaaliyey soomaaliya wax yar baa ka haray iyadaaba hambe ah kufri iyo muslim intay isugu tageenba eber laga dhigay ilaahay intaad ka cabsataan dagaalada qabaa-ilada hala joojiyo qabaa-ilka dagaaladoodii fadlan waxsaanag hala joojiyo madaxda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ummaddan inta la isku fasaxo birta la isugu dhiibay kor laga fiirsanayo ma ahe war dadka hadday dhammaadaan wax la xukumo la heli maayo xaaraan ay ka tahay dadka xukunka rabo oo dadka iska dhammaynaya dalkii uu iib ka yahay ilaahay ka baqa qof aan dad iyo dal haysan xukun ma helayo waxaan leenahay dagaalada hala joojiyo dagaalada hala joojiyo dagaalada hala joojiyo dowladda soomaaliya dagaalada meelaha ay ka jiraan dadkii awalba hasalin jiray way taqaanaaye hindhaha yaan la istarin dowladda ha ku adeejiso dadkii dhaqanka ahaa oo dagaalada dhexgali jiray ummaddaa kala dejin jiray halkan waxaan baaq uga dirayaa dagaalada ka socda gobolada dhexe sool iyo sanaag iyo cayn oo iminka waxa weeye maamulada laleeyahay dab bay soo shidayaan ciidamaha halkaas doonaya dagaala in laga huriyo dad siyaasiyiin oo dan leh waxaan leeyahay war ilaahay ha laga boqo war ilaahay ha laga boqo waa la dhimanayaa nin waliba toban cashuu joogaa magaalada in yar buu joogaa dalka intaa yaruu joogo yaanu dhib iyo dhibaato iyo mashaakil iyo dil ka shaqaynin dhallinyaradana waxaan leeyahay dhallinyaro waddanka idinkaa hor doona annagu waas ka sii soconnaa waxaan leenahay dhallinyaro nabadgelyada ha la qaato midnimada ha laga wada shaqeeyo wanaagga ha laga wada shaqeeyo sidii midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada soomaaliyeed taamu noqon lahayd bal mar keliya aynu qoriga dhigno aynu qalanka qaadanno aynu ilaahay dartii aynu waxaweye u shaqayno qaranka haddee dabka gobolada ka baxaya annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka aad iyo aad baanu uga gubanaynaa annagu nabad baan rabnaa xabban ma rabno dhib ma rabno dumarkayaga iyo caruurtayadii iyo walaalahaya inay ku dhintaan ma rabno caqliga sidaa ku talinayana aad iyo aad iyo aad baan uga soo horjeednaa war waa inay nabadi dhacda gobolkii sidaasoo kale wax uga dhacayaan oo shacabkii sidaa isku xasuuqayo daawanayowna haddee mar lagugula xisaabtami joonaa jira waxaad hadda maamul goboleed ka tahay waa shacbigaa nabaddiisa iyo walaalnimadiisa iyo wanaaggiisa iyo mas-uulkii lagu siiyey weeye waddankeenna maanta waxaad moodaa inay colaado ka soo cusboonaadeen meelo badan oo iminka aanan tirin karayn ay ka soo cusboonaadeen colaadahaasi oo ah kuwa aan maanta aan ummadda soomaaliyeed u baahnayn iyagoo abaaro iyo dhibaatooyin iyo maxaanku idhahaa mashkelado fara badani ay waddanka ka jiraan maanta haddana inay colaado kaloo cusubi haddana ku soo biiraan arrintaasi waxaan leeyahay waa ayaandare weyn oo usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintaasi dib ha looga fikiro arrintaa ha la baajiyo ha laga noqdo ha laga tashado wixii wax kala tabanayaa fadhi iyo gogasha ha isugu yimaadaan waxay ku kala tabanayaan ha isugu sheegtaan waxaan leeyahay colaadahaasi maaha qaar loo baahan yahay maanta waddanka ka taagan meel walba ka dhacayaa inay yihiin kuwo aan loo baahnayn
dhinaca kalena dowladda jabuuti ayaa si kulul uga hadashay go-aankii madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi uu badda kula heshiiyey dowladda etoobiya wasiirka maaliyadda dalka jabuuti eliyas muuse dawaleh oo ku sugan magaalada washington ee dalka mareykanka ayaa ka hadlay aragtida dowladda jabuuti ee heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhex maray etoobiya iyo somalilan kaas oo muuse biixi uu ku saxiixay qeyb ka mid ah badda soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in jabuuti aysan dooneyn inay dhex gasho arrimaha gudaha ee somalilan balse ay belinayaan warar been abuur ah oo ku saabsan arrintaasi oo quseeya jabuuti wuxuu sheegay in jabuuti iyo somalilan ay walaalo ay yihiin balse mowqifka jabuuti uu cad yahay markii la joogo wixii dhacay isagoo isagoo muujiyey in sharafta madaxweynaha jabuuti uu meel uga dhacay muuse biixi mowqifka madaxweyne ismaaciil iyo jabuuti waa cad yahay sharaftu waa in arinta miiska saaran runta laga sheego waxaa la rabay in muuse uu sheego haddii uusan dhab ka ahayn heshiiska soomaaliya ayuu yidhi wasiir dawaleh wasiirka ayaa sheegay in somalilan ay xaq u leeyihiin aayahooda in ay ka tashadaan balse jabuuti ay samadoon ama dhexdhexaadiye ay ka yihiin arrimaha soomaaliya iyo somalilan maadaama ay dhiig wadaagaan waxaa noo qarsoon ama wax noo qarsoon ma leh mowqifkeenu waa cad yahay muuse biixi waxaan ka weynay habeen kale nala hoyo kadibna waan ka war helnay in uu galay heshiis kale oo aad idinkuba idinkuba aragteen waana la yaabay waana cad waana caddaynay mowqifkeena arinta etoobiya ayuu sidoo kale hadalkiisii raaciyey wasiirka maaliyadda dalka jabuuti sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in jabuuti aysan caqabad u arkin walaalahood somalilan halka ay sidoo kale ay danaynayaan in soomaaliya ay badeeda ay ilaashato islamarkaana ay iyagu wixii karaankooda ah ay ku taageeri karaan in soomaaliya ay mowqif adag ay ka yeelato iibinta heshiiska ama dhaqangelinta heshiiska ay wadagaareen etoobiya iyo sidoo kale maamulka somalilan dhinaca kalena odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa caddeeyey wakhtiga la aasayo darawal beledweyne lagu dilay koo iyo toban maalmood ka hor odayaashan oo sidoo kale ah guddi shan iyo toban ka koobnaa oo loo xil saaray xalgagaaridda darawalkaasi koo iyo toban maalmood ka hor lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan odayaashan oo xalay shir jaraa-id ku qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka warbixiyeen in ama ay sheegeen in xal waara laga gaaray dilkaasi islamarkaana ay caddeeyeen in maanta saddex saac la aasi doono waxaana bulshada ku noqon ee gobolka hiiraan ay ugu baaqeen inay kasoo qayb galaan aaska darawalkaasi koo iyo toban maalmood ka hor lagu dilay magaalada beledweyne gaabta bixiyey magtiisii baana ku soo dhowaada reer hiiraanow wax ka duuga maydkaas waxaan cilaaminaynaa maydkii baryaha noo yiillay ee maanta laga daawoobay ee xalkiisii la gaaray ayaan waxaan cilaaminaynaa haddii ilaahay yidhaahdo aaskiisii reer gobolka hiiraan wixii ah ama islaamka jooga gobolka wixii ah waxaan u sheegaynaa in maydkaas aan aasayno biri saddex saac haddii ilaahayira aaskiisa waxaan ka dhigi doonnaa hiiraan bilo haddii ilaahay yidhaa waxaan u sheegaynaa inta gobolka joogta ee maydkaasi xanuunjinayay inay ka soo qayb galaan nala aasaan jinaasadiisa badiyaan aan gelbinno maydkaas gurigiisa aan geyno intaasaan cilaaminaynaa waxaan nahay guddigii shan iyo tobanka ahaay ee muddo warkoose ku jiray ee taladiisa dhirindhirinayay ee galabta bixiyey magtiisii baana ku soo dhowaada reer hiiraanow wax ka duuga maydkaas reer xawaadlow duuga maydkaas odayaashii dhaqankaan nahay soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
dhanka kalena wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda sotma maxamuud macali cabdulle ayaa xarunta ururka midooda afrika ee magaalada adis ababa uga qayb galay kalfadhigii afariy tobanaad ee shirweynaha sanadlaha ah oo ay isugu yimaadaan wadamada xubnaha ka ah hay-adda african risky capacity oo qaaradda afrika u qaabilsan maareynta khataraha musiibooyinka shirkan oo ay ku kulmeen sagaal iyo soddon dal oo xubnaha ka ah ururkan qeybtiisa farsamada waxaa guddoominayay agaasimaha waaxda maareynta khataraha musiibooyinka ee sodma qatar ee sheekh maxamed nuur waxaana shirka qeybtiisa farsamo lagu go-aamiyey go-aamo farsamo oo la hordhigayay madaxda hay-adaha wadamada xubnaha ka ah oo uu doorkan guddoomiyey guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle hay-adda sodma ayaa ku guuleysatay doorashada xubin ka mid ah xubnaha maamulka hay-adda a r c saddexda sano ee soo socota taasi oo ku mudali doono maxamed cumar macalin waxaana xusid mudan in soomaaliya markii labaad ay qabato shirgudoonka ururkan tan iyo markii ay saxiixday heshiiska uu ku dhismay ururka a r c bishii abriil sanadkii laba kun koob iyo labaatan dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno dowladaha kenya iyo soomaaliya ayaa galay heshiis cusub oo la xiriira ganacsiga qaadka ah ee soo gala dalka xogayaha beeraha iyo xanaanada xoolaha dalka kenya masiirka lintori ayaa ku dhawaaqay in kenya ay heshiis dhoofinta qaadka ah la gelayso soomaaliya sideedda bisha soo socota ee maajo si loo xaqiijiyo faa'iido dhaqaale loona abuuro hanaan sharci oo ganacsiga qaadka ku shaqeeyo master lundiri wuxuu hoosta ka xariiqay in qaadku uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha degmada meru kaasoo waxtar u leh nolosha dad badan oo degmadaasi ku nool xogeyaha waxa uu ballan qaaday ama waxa uu u ballan qaaday dad uu la hadlayay in xukuumaddiisa ay diyaar u tahay in ay ilaaliso danahooda sanadihii u dambeeyey waxaa ganacsiga qaadka ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeyey ee ama u dhexeeya hareeyey khilaaf soo noqnoqday horena uma aysan jirin heshiisyo qaadka la xiriira oo ay labada dhinac ay wada galeen guddaan dhegeystayaal warkii subax aad kala socoteen raadiyo dalsan muqdisho saakay waa naginta
wararka aad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa tale la hel